markabkan cusub oo ah nooca qaabilsan farsamada daayactirka maraakiibta ayaa ka kooban dharar ku siman laba boqol iyo toddobiyo toban mitir iyo ballaadh dhan afar iyo afartan mitir iyadoo awooddiisa qaabilaadda daayactirka maraakiibtu ay ku qiyaasan tahay konton kun oo tan markabkan wuxuu qayb lafdhabare ka yahay mashruuc dhan oo hadda dhammaystir ku dhow oo la xidhiidha hirgelinta dikad khaas u ah daayactirka maraakiibta oo howlaheedu ay ka socdaan jiidda waqooyi ee marsadii hore taariikhigae dikadii qadiimiga magaalada jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa tilmaamay muhiimadda gaarkay uu leeyahay markabkan cusub ee sida khaaska u qaabilsan farsamada lagu daayactiro maraakiibta waxa weeyaan mashruuc annagu aan u baahnayn meeshii uu boorba jiraba waa inuu hareerihiisaan laga waayin kani oo kale waxa weeyaan dayactirka waxa weeyaan hagaajista waxa weeyaan dibudhiska intaas oo dhan wixii badduna waa cilmi gooni ah waxa weeyaan khibrad gooni ah waxaan isleenahay waan waad dhadhawayseen haddii toole in boorka jabuuti uu noqdo lagama maarmaan kow iyo laba iyo saddexba marka aad baan maalgelin weyn ugu samaynay waxaanan jecelnahay in aan dadka wixii baahi ay hayso ee maraakiib la tacaalaya inay halkan keenaan oo loogu hagaajiyo loogu dayactiro horumarna laga beego oo dhaqaaluhuna wuxuu ku fiicnaanayaa marka waxaaga aad hagaajisan karayso sidoo kale markabkan ayuu daayactirkiisu ku salaysan yahay labada dhinac ee kale ah inuu ugu tago badweynta markabka u baahan daayactirka kadibna uu halkaasi ugu dhammaystiro xalinta wixii cillad farsamee la soo dersay markabka iyo inuu soo jiito markabka si loogu daayactiro kaalinta loogu talagalay inay ku soo xidhaan maraakiibta u baahan daayactirka hirgelinta mashruucan waxaa kaloo qayb ka ah in loo soo tababaray howlahan in ka badan laba boqol oo dhalinta reer jabuutiya oo ah shaqaalaha wejiga koowaad ee mashruuca gudoomiyaha maamulka marsooyinka jabuuti iyo aagaga suuqyada xorta dekadaha abuubakar cumar xadi ayaa xusay isbeddelka weyne howlahan daayactirka maraakiibtu ay kusoo kordhin doonaan horumarka marsooyinka iyo dekadaha jabuuti ilaahay baa maad ka dhigay fursad inuu ay aan hirgelin karno mashruucan oo kale waa mashruuca qula oo ka jira daayactirka maraakiibta maxayd badda cas iyo geeska africa waxay noogu dhow mombaaso labaatan kun oo tan wey kan oo kale annaguna waxa weeyaan konton kun baan qaadi karnaa waan daactiri karnaa maraakiib konton kun oo tana marka waa fursad wanaagsan geerishkii maraakiibta wey waa maalgelin baan samaynay oo boqol kiiba boqolna ay leedahay dowladda jabuuti great horn investment holding ayaa le bahalkan maxay markabkan dayactirka maraakiibta shan labaatan engineers ayaan dirnay waa soo tababartay intaa inta ka badan waxaan la shaqaynay liigaan la shaqaynay dadka jaamacadda jabuuti ayaan la shaqaynay dadkii laxaamadda garanayey dadkii mataqaanaa garanayey tooliyaga ahaa mekaniga electrotechnicianka ahaa gebi waa noo diyaar intaanan gelin mashruuc caynkan oo kale ah horta waxaan bilownaa
markabkan cusub ee sida gaarka u qaabilsan farsamada daayactirka maraakiibta ayaa door wax ku oola ka qaadan doona howlaha adeegyada farsamee badaha gaar ahaan jiidda badda cas iyo goobta baabalmandeb ee jamhuuriyadda jabuuti ay dhinaca ku hayso oo ah marin xeebeedka ugu adeegsiga badan qaybaha ganacsiga gaadiidka caalamiga ee badaha rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti